run ahaantii caqabadahaasi aad bay u badan yihiin ugu horeyn
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogyaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaiyo tobanka bisha januari sanadka labada kun sagaaliyo iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aan idiin hayneed ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno caqabadaha hadda taagan ee haysta dhallinyarada somalilan
run ahaantii caqabadahaasi aad bay u badan yihiin ugu horrayn waxaa jirta warbixin la'aan iyo dhallinyarta oonan xog fiican ka haysan duruufaha hortaagan waxaa jirta caqabado fara badan halka xirfadahoo kale haddaan iska taago xirfad ma helaan ama mid shaqa ha ahaato ama mid hal abuur ha ahaato
heesaha aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
dabcan dhegaystayaal sidoo kale qodobadii ma wararkii ugu waaweynaya dhanka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadda yadan duhurnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in uu dhaqan galay qorshaha kasoo saarista ciidanka maraykanka ee waqooyi bari dalka suuriya halkaas oo in muddo ah ka wadeen dagaallo ka dhan ah kooxda daacish afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga oo lagu magacaabo shen robertson ayaa jimcihii shalay shaaciyey in howlgalka kasoo saarista ciidanka maraykanka ee suuriya uu u socdo qaab ku salaysan iska warqabid iyo wada shaqayn dhammaan waaxaha dowladda maraykanka waxaa kale uu intaasi raaciyey in howlaha kabixista ay sidoo kale wadahadal kala sameeyeen isbahaysiga maraykanka iyo kooxaha ee wadashaqaynta ka dhexaysay ee ku lugta leh dagaalka ka dhanka ah daacish kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda suuriya ayaa sheegtay inay arkeen ilaa iyo toban baabuur oo ah kuwa gaashaaman oo ka baxaya saldhigga al ramalen ee gobolka al hasaka ee dalkaasi suuriya kuwaas oo u jihaystay dhinaca xadka ciraaq
gabadh dhallinyar ah oo u dhalatay dalka sacuudi arabiya islamarkaana dhowaan qoyskeeda kaga soo baxsatay dalka thailand iyadoo sheegtay in ay nafteeda u soo cabsatay ayaa magangelyo ka heshay dalka kanada saraakiisha dalka thailand ayaa fiidnimadii jimcihii shalay sheegay in gabadhan yar oo siddeed iyo toban jiran laguna magacaabo rahaf maxamed al qanuun ay hadda u sii jeedo dhanka iyo magaalada toronto iyada oo sii mari doonta magaalada seol ee caasimadda u ah dalka kuuriyada koonfureed ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudo ayaa xaqiijiyey in dalkiisuu siiyey magangeliye isagoo sheegay in gabadhan dhallinyarada ahi ay iyadu doorato inay ku noolaato dalka canada dhowr dal oo ay dalka australia ka mid yahay ayaa iyaguna wadahadal kula jiray hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan qaxoontiga iyagoo iyaguna si ay ugu fidiyaan magangelyo
warkaasi dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayay v o a duhur wanaagsan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta toddobaadkanna waxauu idinka imanayaa magaalada hargeysa duruufo kala duwan ayaa ku gadaaman islamarkaana haysta dhallinyarta ku dhaqan somalilan kuwaas oo saameeya dhinacyada kala duwan ee nolosha sida caafimaadka nolosha shaqada iyo sidoo kale arrimo kale oo la xidhiira qaab nololeedka dhallinyarta haddaba maxaa ka mid a caqabadaha dhallinyartaasi haysta ee aynu soo sheegnay muxuu yahay xalkoodu xaggeese loo abbaarayaa si loo helo xal waara oo dhallinyartani kaga bixi karaan dhibaatooyinka aynu soo sheegnay waxaana barnaamijkan igala qaybgelaya doctor cabdirasaaq faarax xasan barako oo ah dhakhtar caafimaad iyo sidoo kale yaasmiin maxamed oo ka mid ah laabuurada dhallinyarta ee ku nool magaalada hargeysa caqabado badan baa haysta nolosha siyaabo kala duwan bay u wajahaan qaarkood tahriib bay u baxeen ee ku le-deen qaarkood way joogaan qaarkood camal la-aan bay sheegtaan marka laisu soo wadageeyinta inaan caqabadaha gelin bal marka hore su-aasha koobaad marxaladda dhalinyarta wakhtigan jooga ee somalilan waa sidaa ama xaaladoodu intaa ka war haysaan aan ka horeeyo cabdirasaaq alxamdulilah horta guud ahaan xaaladda dhalinyarta somalilan aad bay iminka aad moodaa inay uga soo rareynayso sidii hore ee beryahaan jirtay waayo waxaa jira dareen iyo maaragtay niyad wanaagsan oo iyoka laftoodu ay qabaan maamulka iyo dadka mas-uuliyiintuna aad mooddo iminka inay usoo jeesanayaan hase ahaatee weli wax weyn lagama qaban duruufaha ay ku jiraan iyo xaaladooda waxaa loo baahan yahay in si gaara loogu fiirsado waayo waxa ay yihiin cudud aad iyo aad u weyn iyo maaragtay tirada populationka ay ka yihiin oo aad iyo aad u badan sidaa awgeed mar kasta iyoka duruufo iyo maaragtayna caqabado fara badan baa ka hor imanaya maadaama ay dadka u badan yihiin saa ahaatee xaaladoodu hadda way ka soo reynaysaa
yasmin waa sidee marxaladda intaad ka warhayso dhaliirta somalilan ama markaad iska soo taagto dhinacii arrimaha bulshada iyo hal abuurka
markaynu ka hadlayno marxaladda dhalinyarada reer somalilan maanta taagan tahay horta dhalinyarada reer somalilan waxa ay kusoo beegmeen xilli aada u adag jiilka iminka kacay markaynu odhanayno dalkuu burburay dhaqaale ahaan dhinac walbuu burburay marka waxay kusoo beegmeen xilli aad dalku u burbursan yahay waxaana la dhisayun dalka gudahan dhismihii dal ee la dhisayey ama dhaqaalo lahaa ama caafimaad lahaa ama dhinac kasta lahaa ayuunbay dhalinyaradu ku dhex koraysay caqabado fara badani way jiraan marxalado fara badan oo adag oo duruufay ka gudbayaan way jiraan laakiin marxaladda dhalinyarada reer somalilan maanta markaan ka hadlayo waxa weeye iyaga lama dhisin dalkaa la dhisay laakiin dhalinyarada reer somalilan marxaladay ku jiraan waxaa weeye mid aan iyagoo la dhisin
anu imaada markaa dhowrta labadiina waxaa sheegtay inaad tidhahdeen caqabadaa jira in caqabadahaasi koo iyo laba haddaad tidhaahdaan maxaa ka mid ah cabdirasaaq
run ahaantii caqabadahaasi aad bay u badan yihiin ugu horeyn waxaa jirta warbixin la-aan iyo dhalinyarta oonan xog fiican ka haysan duruufaha hortaagan hadday noqoto xaaladaha caafimaad iyo haddii ay noqoto xaaladaha hal abuureed iyo kobcinta aqoontooda sidoo kale ma helaan dhalinyartu adeegyo ku habboon ama ay maaragtay naasibi kara adeegyadaasi hadda jira ee waddankeena ka jiraya waa adeegyo aad moodo in ay inta badan u shaqeeyaan ama ay u dhisan yihiin dadka waaweyn dhalinyartaase haatee waxa ay u baahan yihiin ama fiicnaan lahayd in adeegyadooda ay noqdaan adeegyo u gaara oo ay baahidooda ku gudbiyaan
laakiin mar haddii aad ku jirto dhinaca caafimaadka oo doctor aad tahay caafimaad ama dhakhtar caafimaad waxaa tira caqabada caafimaad baa ka mid ah maxaad nooga sheegi karaysaa markaad hoos ugu daadegto runaatii waxaa ugu muhiimsan tusaale ahaan xanuunadani laysku qaadsiiyo galmada oo kale h i v-gu waa ka mid dhalinyartu waxa ay yihiin dadka ugu badan ee xanuunkaasi caabuqa maaragta asiibo isla markaasina usii gudbo marxaladda eediska tiro badan ayaa maaragtaynay la sugay ilaa hadda xogtu sida maaragtaynay ay tilmaamayso inta badan boqolkiiba shan iyo labaatan waxaa laleeyahay waa dhalinyar da-doodu ay ka hooseyso labaatan jir waxaana taasi keenaya maaragtaynay firfircoonidooda iyo warla-aantooda jariska xornimadooda iyo maaragtaynay maaragtaynay discriminationka ama faquuqa jira hadda ee macnaha xanuunkan iyo maaragtaynay kulamaan yaasmin xagga caqabadaha lafteeda adigu ood carab baabtay maxaa ka mid ah
anigu hal abuur baan hayo dhinac kalean iska taagayaa halka daktarku iska taagayo markaan anigu u eegayo waxaa jirtaa caqabado fara badan aynu ka mid yihiin ama ugu horeeyaan marka dhalinyar la yahay dhalinyaradu waxay ka baahi badan tahay dadka kaleo dhan waxay u baahanayaan goobaay ku ciyaaraan waxay u baahanayaan goobaay ku madadaaloodaan sida tiyaatarkii oo kale sidan hore u carabaabay dalku siduu u dumay dhinaca fankuna wuu burburay ama masraxii ha ahaado tiyaatarkii ha ahaado heesihii ha noqdaan maxaa heday ciyaarihii ha noqdaan matalaadii iyo jilistii ha noqdaan waxyaabo fara badan baa ka burburay oo uu la dumay tiyaatarka burburkiisii xagga waxbarashadoo kale dhalinyarada isku duruufa maaha dhalinyarada qaar baa jirta waxbarashada hela dhalinyarada qaarna ee, ma helaan waxbarasho een, xirfado halka xirfadahoo kale haddaan iska taago xirfad ma helaan ama ee, mid shaqo ha ahaato ama mid hal abuur ha ahaato haddii aanay dhalinyaradu loo kala samaynin waayo waxaa jira dadka qaarkood aan waxbarashada tooskaa baran karaynin qofka aan waxbarashada tooskaa baran karaynin haddaanu helin wixii u bedeli lahaa dee waxay ku noqonaysaa caqabad taa laftirkeedu waa caqabad caqabadaha jira waxa weeye ee, dalka aamin la-aan jirta oo markay arkaan de dhinacyadii la dhisayay iyo iyagu may ma ma- ma garan karaan waayo dhallinyaronima wadaysa inay suudalaan ama socdaalaan oo ay tagaan wadamo kale oo aanay u adkaysan karayn nolosha ee rasmiga dhulkooda taala lagaba yaabaa inay meelaha ay tegayaan ay ka nolol adag tahay laakiin dhalinyaronimada iyo baahida dhalinyaronimo marka la taagan yahay ee, ayay ku keenayso ee, baahida halabuurka ee halabuurku ma aha un masraxa iyo een, heesaha iyo een, muusiga iyo waxaasoo keliyata laakiin waxaa jira halabuuro kala fa- fara badan oo kale oo ama dhaqaale ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato ama aqoon kuwo kaleo ku salaysan ha noqotee intaasiba dhalinyaradu way tabaysaa oo way ka maqan tahay caqabadana way ku tahay inay inay inay inay maxaa hayday dhalinyaradu ay ay ay la noolaato ay dalkooda ku noolaadaan ee maxaa hayday waxa kaloo jirta haddii aan isdultaaga arrimaha ciyaaraha oo kale ee dhalinyarada reer somaliland maanta dee garoonadii rasmiga ahaa ama saddex ama afar mooyaane ma jiraan gooroomo caadiya oo ay maxaa hayday ku- ay ay ku ciyaari karaan ama si madax bannaan ay ugu ciyaari karaan oo dowladdu maamusha aan ahayn kuwa privatka ah ama dooga la dhigay ee ay dadka ganacsatadii leeyihiin een arrintaa ciyaaruhu waxay caqabad ku noqonaysaa ilmihii caafimaad ahaan xitaa jirkiisu ma caafimaad qabayo haddii aanu jimicsi samayn haddii aan xorriyad loo siin dhaqdhaqaaqa ee jidheed ee dhalinyaro ma helaya caafimaad ku filan maskax ahaan iyo jir ahaanba ani maada dhegta cabdirasaaq Een, helitaanka adeegyada u baahan tahay dhalinyartu ay ka mid yihiin garoomada ay ka mid yihiin imkaaniyaadka kale iyo een, fakaaga ama faalalka ay u baahan yihiin wakhtigooda ku qaataan iyo caafimaadka xidhiir noocmaaba ka dhexeeya Een, runaantii waa su'aal su-aal aad iyo aad u fiican een, xiriir weyn baa ka dhexeeya dhalinyartu een, eh, sida la tilmaamay waxa ay een, leeyihiin energy ama een, eh, eh, daaqo fara badan oo ay maaragteen eh, u baahan yihiin inay eh, bixiyaan waxay u baahan yihiin in maaragteen eh, meelo ay ku kobciyaan maskaxdooda iyo maaragteen eh, kobaca eh, korsiimo eh, ma- maaragteen eh, garaadkooga een, xiriir weyn baa ka dhexeeya een, xiriirkaasi waa mid jireed waa mid caaf- maaragteenay maskaxeed een, eh, sidoo kale waxa uu maaragteenay siinayaa wakti ay kaga mashquulaan een, dhibaatooyinkii iyo een, eh, maaragteenay iskudaygii maandooriyayaasha ee ay ku kici lahaayeen wakhtigaasi dhalinyartu ay ku jiraan waa wakhtiga ugu badan ee ay bartaan dadku een, caadooyinka xun iyo caadooyinka fiicanba ee waa ee, marxalad saamaynaysa noloshooda oo dhan een, ee, dadka waaweyn dhibaatooyinka haysta hadday noqoto xaaladaha caafimaad ee kansarka hadday noqoto ee, macaan iyo maaragteenay dhiikar hadday noqoto een, ee, een, xaalado kale oo garaadkooga ah ama dhimirka ah waxa ay soo bilaabeen ama ay ku leeyihiin xidid wakhtigii dhallinyarnimo ee ay maaragteenay ee, sida een, ee, dhibta yar ay wax walba u gelayeen Een, dhallinyarnimadaasi ay een, leeyihiin dhalinyartu waxa ay leedahay een, cadaadis dhalinyareed oo ay kaga imanaya maaragtay asxaabta iyo een, saaxiibadii taas oo maaragtay xitaa ka jiidaysa een, waalidkii iyo een, adeegyadii kale taasina waxay u horseedaysaa xaalado caafimaad darro marka een, isboortiga iyo maaragtay jimicsiga iyo dha- maaragtay xaaladaha adeegyada kale u baahan yihiin waxay aad iyo aad ula xidhiiraan caafimaadka maaragtay ee, dadka iyo dhalinyartaba waxaanu nidhi in badan caqabadaynu kasoo sheekeyno caqabada caafimaadku bulsho ku hola abuurku wakhti ku firaaqo intaba dhalinyarta haysta Een, sidee looga bixi karayaa maxay tahay haddii aad tilmaanta kow iyo laba tidhaahdo aan ku horaya cabdirasaaq Een, bismillahi raxmaan raxiim Een, runaantii een, caqabadahaasi een, waa caqabado aad iyo aad u badan Een, sida looga baxaana runaantii waxaa u baahan tahay een, eh, si weyn oo ballaaran in maaragtay loo qorsheeyo een, layskugu yimaado Een, waxay u baahan tahay in dhinac walba laga joogsado mid iyo een, eh, maaragtay qolo keliya ama qof keliya wuxuu wax ka qaban karaya ma aha waxay u baahan tahay multisectorial ama een, eh, maaragtay inay- dhinacyo badan inay ka qayb qaataan Een, waxay u baahan tahay ugu horeyn in loo dejiyo dhallinyartani barnaamijyadii maaragtayna waxqabad ee ay u baahnaayeen taasina waxay ka soo unkamaysaa in la sameeyo siyaasadihii edhallinyarta oo sii kal baxbaxsan tii maaragtaynay shaqogelinta tii maaragtaynay horumarinta adeegyada caafimaad iyo adeegyada kaleba waxa ay u baahan tahay maaragtaynay in si sharci ahaaneed oo legislation ahaan in la kobciyo oo maaragta lasoo saaro xeerar iyo qawaaniin maaragtaynay boorinaya ama dhiirigelinaya arrimaha dhallinyarta ku saabsan kana saaraya wixii ku ah faquuq ama maaragtaynay tacaddi ah ku saaraya xeerarka iyo siyaasadaha marka la dhiso waxaa ka abuurmaya markaa barnaamijyadoodii iyo wixii himilo ah ee la rabo in la gaadho iyo maaragtaynay waxqabad barnaamijaysan oo maaragtay xilliyeysan taasaana maaragtay horumarkooga wax weyn ka taraysa laakiin looma baahnaa ama maaragtay cid keli ahaatay inay kolba dhinac orado waxay noqonaysaa uun gacmadaalis anu imaada yaasmiin maxaa lagaga bixi karaa caqabadaha soo tirsan iyo kuwa kale aydaan xusin ee dhallinyarta ku gadaaman ama haysta
saddex qodobun baan filayaa in lagaga bixi karo kow ta ugu horeysa waxa weeye horta xoogooda in laga faa'iideeyo oo dhallinyarada haddaan xoogooda laga faa'iideynin maxay haday de xooggii energy kale ku isticmaalayaan meel kale ku isticmaalayaan laba in mukhaadaraadka la xakameeyo sida sharci darada dalka usoo gala waayo ma jiro mukhaadaraad si sharciya dalka usoo galo liigali loo ogolyahay ama sharciyan loo ogolyahay oo banaan in la xakameeyo mukhaadaraadadaasi waxay keenaysaa haddii aan kasoo qaado tusaale ahaan imka xashiishadoo kale hadday dalka sharci dara kusoo gasho ilmuhu markuu isticmaalo dee waa xanuun dhibaatana way ku tahay caafimaad ahaan dhakhaatiir la tacaasho xataa ma garanayno uma haysano waynu haysanaa laakiin dee lama garan karaba inta uu qaatay qofkaasi iyo iyo sida loola tacaali laha waayo caafimaadkoodii lama garan karo oo khatar bay taasi ku tahay in la xakameeyo mukhaadaraadka waan soo jeedinayaa saddex ee in la jiheeyo dhallinyarada dhallinyarada haddaan la jihaynin ee maxaa heeday xoogoodii waxay ku isticmaalayaan meelo kale oo oo caqabadana kusii ahaanaya dalkana caqabad ku ah taa waxaan uga socdaa waxaa weeye in loo sameeyo goobaama dadaalo laba in loo sameeyo ciyaarihii kala duwanaa ama kuwa fudud ha noqdaan ama kuwa kubadda kolayga ha noqdaan ama kubadda cagta ha noqdaan in yacnihii dhallinyaradu sports qaarna ku ku mashquulaan qaarna fan ku mashquulaan waxay keenaysaa in waxyaabo fara badan oo maxaa heda caqabad iyagana ku ah dalkana ku ah ay kaga baxaan marka waxaan soo jeedin lahaa weliba dee dadkay khuseyso ama wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaarahoo kale ee ciyaarihii heerarkii kala duwanaa iska daayee ciyaarihii heer qaran baa meesha ka baxay taasina in la soo celiyo oo ciyaaraha fudud la soo celiyo oo ciyaarihii guud ahaanba lasoo celiyo dhallinyaraduna ay hesho goobo ay ku ciyaari karaan waayo meel walba baloor baa laga dhigtay
borogaraamo badan baa loo sameeyey waxaanu ku talagalnay annagu hadba wixii la qaban karo in la qabto aada iyo aadna loogu dadaalo inta badan dee miidiaha waad aragtaa maalin walba dhallinyaraanu la joogo amaanu ka wacyigelino tahriibkii amaanu ka wacyigelino caafimaadkoodii ama aanu garoomadii la joogno aanu u samayno facilitieski sports facilities oo ay qaataan timeka firaaqada ee faraha badan oo isaguna dhib badan u geysto inamada violence iyo hadday kale wax kala galaan waadigtoo ka xukumad ahaan waxyaabo badan baanu anagu samaynay garoomadii horta dee waanu samaynay intoodii badnay wadiga arkay rogagii baanu wada dhignay intii dhowto burco waanu soo dhignay ascanood hore ad ogeyd burco waanu soo dhignay berbere waanu soo dhignay sidoo kale shiikh garoonkii waanu soo dhagax dhignay isla hadda waxaa kusii jira garoomo kale oo ay ka mid yihiin daadmareed iyo caynab oo kale magaalooyinka waaweyn dhammaantood bay ku dhammaanaysaa so far waxa aan weli noo dhismin oo roogiisa yaallaa oo la doonayo in isagana roogiisu two years buu yaalay laakiin garoonkii la dhigi lahaaba biyo maree noqday magaalooyinka ugu waaweyn iminka waxaa magaalada ceergaabo mooyaane intii kale roogu wooda yaala iyagana roogii ceergaabo yaallaa laakiin waxaa fekerkii noqday intii garoonka biyo mareykaa la dhigi lahaa khasaare ka dhici lahaa in garoon cusub loo dhiso garoonka cusubna waanu bilaabayna haddii ala yidhahdo insha allah sidaa ugu dhaqsaha badan sanadkan la yidhahdo two thousand nineteenna wuxuu noqonayaa sanadkii sportiga waxaanu doonaynaa inaan kala goynba sida loo bilaabo ay u ciyaaraan taas waa mid xagga kale dhalinyarada wacyigelinteedii in wax la baro oo xirfado la baro waanu ku jirnaa waxaa kaloo isna siyaasadda dowladda dee la baaskariyay shaqo qaran oo national servicekiaynu hore usii jirnay ilaa kuna daya dheeraad baa geli doona way bilaabmi doontaa waxaa kaloo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaanu la asteeyey maalintii dhalinyarada february oo sanad walba halkaa madaxweyne wuxuu kaga dhawaaqay sanduuq ay leedahay dhalinyaradu oo dhalinyarada laga maalgelinayo waa dhalinyarada hal abuurka leh sanduuqa wuu ku dhawaaqay lacagtii ugu horreysana sanadkii horaa lagu shubay sanadka labaadna waa lagu shubaya waa yeer waa isdaba socoreysaa marka la yidhaha muhiimadda ama kala horreysiinta maxaa muhiimadda koobaad nidaamidinka marka laga hadlayo sanadka ama labada ama inta soo socota ka hore priority wax weeyaan in dadka runta loo helo xirfado la baro waayo anigu personally waxaan ahay dee from technical student markii dambena waxaan engineering waxaan aqoonsanahay dadka marka la baro farsamooyin gacanta inay unemploymentku yaraan meelaha xirfadahana waanu dhiirigelinayna ta kale waxaanu dhiirigelinaa dee ururo badan oo dhalinyarada keligay manihin ururo badan baa infool fidha oo iyagu iskoodu madax banaan waxaa iyana ku jirta wasaaradda shaqo abuurka oo iyana sidii shaqo loogu abuuri lahaa ka shaqaynaysa iyo qoyska
dhegaystayaal barnaamijkaasi madasha dhallinyaradana waxaa magaalada hargeysa inoogu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya barkhad maxamuud kaariye haatanna wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur mahadsanid cabdixakiin haddii aan ku horeyno horyaalka dalkaasi faransiiska ee ligon kooxda olombic leonis ayaa waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda kubadda cagta ee khim kadib ciyaar ka tirsanayd tartankaasi ee dalkaasi faransiiska ligonka waxaana ciyaartaasi barbarahaasi ay keentay in leon ay ka dhacda kaalinta labaad waxaana ay kusoo beegmaysaa saddex maalmood kadib markii laga reebay ama ay ka hartay koobka french cabka oo ay guul dareysatay ciyaar kale oo dhex martay kooxaha kubadda cagta ee ken iyo liilna waxaa saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee liil ciyaaraha kale galabta iyo caawa ayay dhici doonaan dhinaca kale horeynta weli waxaa horkaceysa kooxda paris saint germain oo leh toddoba-iyo afartan dhibcood liil ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta labaad oo leh toddoba iyo soddon dhibic leon waxay ku jirtaa hadda kaalinta saddexaad iyadoo leh saddex iyo soddon dhibcood dhinaca ingiriiska waxaa dhici doona maanta ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga ciyaarta ugu soo horeysana waxa ay galabta dhex mari doontaa kooxaha arsenal iyo westham ciyaaraha kale caawa fiidkii ayay dhici doonaan waxaana ugu xiisaha badan waxaana kuwooda ugu xiisaha badan ka mid ah tan dhex mari doonta kooxaha liverpool iyo brighton inkasta oo ay kala xoog badan yihiin oo liverpool ay horyaalka hogaaminayso chelsena waxay la ciyaari doontaa naadiga newcastle southampton ayaa la dheeli doonta kooxda kubadda cagta ee leicester city dhinaca talyaaniga waxaa jiri doona kulano ka tirsan koobka la yidhaahdo koba italia oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaasi kooxda kubadda cagta juventus waxay la ciyaari doontaa caawa bolonia milan waxaa ku dhegan kooxda samdoria halka kooxda lazio ay galabta la ciyaari doonto naadiga navora dhinaca kalena waxaa furan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaana kuwooda wararkooda ugu xiisaha badan maanta ka mid ah laacibkii kooxda kubadda cagta chelsea ses fabrigas ayaa waxa uu ku biiray kooxda a s monaco ee dalka faransiiska ciyaaryahankan u dhashay dalka sbain ayaa ka tirsanaa kooxda chelsea tan iyo labada kun iyo afar iyo tobankii sidoo kale wuxuu horey ugu soo ciyaaray kooxda arsenal labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun koob iyo tobankii isagoona fabrigas intii uu joogay ingiriiska ku guuleystay laba horyaal oo uu kula guuleystay kooxda kubadda cagta ee chelsea sidoo kale barcelona ayuu usoo ciyaaray labada kun koob iyo tobankii iyo labada kun afar iyo tobankii dhinaca sbainna ciyaaryahanka barcelona u ciyaara ee lagu magacaabo waa ciyaaryahanka la yiraahdo muniir al xadaadi ayaa waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee sevilla ee dalkaasi spain ciyaaryahankan saddex iyo labaatan sano jirka ah ee asal ahaan kasoo jeeda waqooyiga africa hase yeeshee heesta dhalashada spain ayaa waxa ay kooxdani ku iibsatay lacag malaayiin euro ah waxaana uu kasoo tegay kooxda kubadda cagta ee barcelona dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
nafyahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeediye xusuusku casuumane xusuusku camsuumane cidlada uhelmoodaysaa dabcan dhegaystayaal sida aad wada garateen haatan baad nala maqlaysaan waa codka fanaanka maxamed siciid biike iyo weliba nolosha cusub soo dhowe dhegaysa aboon
nafyahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeediye xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa haa moodaysay cidladana wehel moodaysaa haaban waxaan kugu idhi haaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu wuu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
nolosha cusub soo dhoweeyey codka maxamed saciid bike ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwaci anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saaristan waxaa joogay bashiir abikartan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo duhur wanaagsan yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday guddoon way tagtee ilow haa way tagtee guddoon way tagtee ilow nafyahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday guddoon way tagtee ilow haa way tagtee guddoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhi ka ogo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calmabaan ku idhi sidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi